wasaaradda maalgallada howkii warshado ee maamulka somalilan iyo magaalada hargeysa welibaa ka gebagabaaytay munaasabad laaka bandhiga ee carawada maalgalladowga oo muddo toddobaade iyo ku dareertay hotel guuleed ee magaalada hargeysa walibana muddadausa dareeray bandhiga ku qayb galay maamulka magaalada mas-uuliyiin shalduwan iyo xanukumidee howlwadeenada wasaaraddiioo martay sharaf kala xanukumidee mas-uuliyiintii hubnoogay shalduwanay ee ku qayb galay iyo ku hadlayn hiritaanka madalah iyo waliba iyo kadheeradana walyaabo laaka xafladii soo kicitaanka carwo ganacsiyeedkii hotel guuleed ka socotay toddobaadkii u dambeeyey runtii carwadaasi oo qabatay hawl aad iyo aad baaxad weyn bulshaduna runtii ay ka dareen celisay oo ay ka mahad celisay si guud baan idinku mahadnaqayaa hadday tahay sponsorship skii shirkadihii waaweynaa daafshiil telesom soo amnsg group faro dhammaan waxaan idinku mahadnaqayaa si guud iyo warshadlayda halkan fadhida ee aanan magacdooda runtiaan ku xusi karin aada iyo aad baad mahadsan tihiin carwadii muddadii halkanay socotay toddobaadka ahayd waxaa dhacay iib fara badan bulshaduna runtii aada iyo aad bay ugu horeysay uguna dareen celisay ganacsataduna runtii waa loo baahan yahay markay sanadka soo shaqeeyaan inay xilli ay jirto ay bulshadooda runtii ku soo celiyaan ay u sameeyaan qiimo jabin ay aada dad badan runtii uga faa'iidaysteen si nabadgelyaa ayay inoogu dhammaatay ujeeddaduna waxay ahayd waxaynu haynay inaynu dadkeenna tusno oo aynu soo bandhigno tiina waynu ku guulaysanay aada iyo aad baa ay successful ahayd intii gaabka yarna waxaa keenay intii karoonihina kala jaray marka insha allahu sanad walba dee way sii socon doontaa dadkeennana inaynu wax tusno waxaa soo baxaya in la cawduno abaar baa jirto oo waxbaa jira un la yidhaa ama wixii wanaagsanna in lasoo bandhigo dadka la tuso ayaa dee waajib ah mar brodhactk baanu iibinaynay oo brodhactyada mid ka mid aanu iibinaynay bulshada waxaanu tusaynay oo banalskii iyo brestationadii halkan ka dhacayay waxaanu qayb ka ahaynoonu sheegaynay adeegyada aanu bulshada usoo kordhinay ee m s g group wadanka maalgashiyeed waxay noqonaysaa shirkadda muwaadin leeyahay ee ugu weyn ee maalgashiga ugu badan waddanka samaysay weliba dhowr qaybood ka samaysay runtii haddaan nahay telesom group aada iyo aad baan ugu faraxsanayn inaan kasoo qayb galo carwadii labaad ay qabatay wasaaradda maalgashiga iyo warshaduhu shirkad ahaan telesom group waxaan kaga soo qayb galay shan combany anagoo ku hadlaya magacooda aada iyo aada baan dhammaantiin idiin salaamayaa carwooyinka noocan oo kale sida laga dhawaajiyey waxay leeyihiin faa-iidooyin fara badan oo ay bulshada u leeyihiin oy ganacsatada u leeyihiin dhaqaalaha waddankana ay u leeyihiin ee shirkadaha weliba ay ka mid yihiin dahabshiil iyo telesom group waxaa nahdaa lacagta dhulka maxaad u gelin weydaan waxa uunbaa dibadda ka keentaa an weligeen dibadduunba wax ka keenaynay waxa weeye lacagta waxa u muhiimsan ee maanta loo baahan yahay waxa weeye inuu dadku isku filaansho ay gaadhaan xagga cuntada weliba haddaadan cunto haysan waxaa kale faa'iida ma leh maanta baddaas hadday istaagto waxa weeye dadkeennu halis bay gelayaan waxaan kula talinayaa maalgashadayaasha ama kuwa waaweyn ha noqdeen ama kuwa yar ha noqdeen in tacabka la geliyo dhulka weliba beeraha weliba xool iyo xoolaha